hay-adda al raxma ayaa ceelbiyood waxay ka hirgelisay deegaanka goosyada sare ee gobolka gabile kaasoo ay baahi badan u qabeen dadka ku nool deegaankaasi mustafa xasan oo ka tirsan hay-adda al raxma ayaa faahfaahin ka bixiyey hirgelinta ceelkaani iyo baahida bulshada ay u qabto annagoo ah jimciyat araxma alkhayriya waxaanu joognaa maanta oo ah maalin sabti ah gobolka gabiley deegaanka gogeysa oo aanu ka daahfurayno ceelbiyood waqfiya ama sadaqad jaariya oo ay ku waqfiday khadra xaashi cilmi islamarkaana ay u waqfiday marxuumiinta kale ah aabaheed xaashi cilmi hooyadeed faadumo iyo saygeeda cabdi maxamed oo ay halkan nala joogaan caailada khadra xaashi marka hore haddaanu nahay jimciyatu araxma waxaanu halkan uga ducaynaynaa khadra xaashi oo aanu leenahay sadaqadaa aada marxuumiinta qoyska aada u waqfiday ilaahay jannad fardowsa ha gaarhsiiyo oo magaranaysaa insha allah jannada ilaahay sadaqadaa ha gaarhsiiyo deegaankanaynu joogno waa deegaan aada loogu baahnaa wakhtigaynu ku jirno wakhti abaarta waddanka ay ka jirto oo rasuulkuna caleyhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay in biyuhu ay yihiin sadaqada ugu ajarka badan waa wakhti waxaan leenahay khadra waxaad soo waqfiday ama aada soo bixisay wakhtigii ku habboonaa oo dadka deegaanka iyo xoolaha iyo beeruhuba ay u baahnaayeen dhinaca kale dadka ku nool deegaanka ayaa soo dhaweeyey hirgelintani ceelkaani waxayna ka hadleen baahida weyn ay u qabeen in ay helaan ceel ay ka isticmaalaan biyaha gabadhaas iyo maaragtay ceelkaa analoo qoday dadka anoo qoday aada iyo aad baad u mahadsantihiin gabadhaa waqfigaa iyo maaragtay sadaqada jaariyada alla baxday allaha barakeeyo waanu ducaynaynaa annaguna biyaha aad baanu ugu baahnayn dadku abaar bay iska joogaan oo biyaha aad baa loogu baahnaa biyuhuna waa sadaqada maaragtay dee nabigu caleyhi salaatu wasalaam suu sheegay ugu fadliga badan weeyaan baahida biyuhu waxa weeye ta ugu ugu maaragtay ajriga iyo xasanaadka badan laga helo weeyaan marka gabadhan waxaan leenahay waalidka ay ula baxday sawjkeeda iyo aabbaheed iyo hooyadeed ay ula baxday ilahay idinkiisa sadaqa jaari ah weeyaan ilaahay ajri xasan ajri miisaanka xasanaadka allah u saaro ilahay idinkiisa miisaanka xasanaadka allah u saaro ilahay idinkiisa miisaanka xasanaadka allah u saaro aad iyo aad baanu ugu baahnayn marka waxa weeye waxaan leenahay walaalayaal idinkuna aad baad mahadsantihiin ta kale waxa weeyaan anuu macallinkii hadda goobta qur-aanka dhigaya maclaamadda ayaan ahay masaajidkana waan joogaa biyaha baahida biyuhu aad bay u badnayd aad iyo aad bay u badan tahay marka waxa weeye masaajidka laftiisa iyo malcamada aan joogo midkoodna maaragtay male biyo male oo waxa weeye masaajidka foostadiisa korarba waxaanu kusoo dhaaminaa kaariyoon intaanu soo qaadno lama jeergan halkan yaan kaga dhaaminaan foostada saa ugu dhaaminaa taa lafteeda aad baan ugu rafaadsannahay marka waxaan codsanaynaa insha allahu tacaala dee gabadhaas ajri iyo xasanaad badan bay heshay waana sadaqa jaariya ah sadaqa jaari ah weeyaan oo dee arrintii maarata u fiican weeyaan ilaahay iyada ajriya xasanaad allah ka siiyo ta kale waxaan codsanaynaa in halkaas ama taangi naloo keeno ama waxa weeye waxaan biyaha ku shubanno oo weel ah in naloo keeno yaan idinka codsanayna walaalayaal allah in barakeeye wasalaamu calaykum anigoo ah guddoomiyihii guddida deegaanka gogeysada sare oo hoos tagta gobolka gabiley ceelbiyoodka maanta noo yimidayaenu xadhiga ka jaranno ee hay-adda khayreya alraxma ina soo gaadhsiisay ceelannu baahi weyn u qabnay buu ahaa waa deegaan ballaadhan waxaa ka qayb galay furitaanka ceelka mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda alraxma maamulka deegaanka gosyada sare iyo bulshada qaybaheeda kala duwan